Bulshada Soomaaliyeed ayaa muddo dheer uu dalku burbur ku jiray waxaa dhex maray colaado kala duwan oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada Soomaaliyeed iyadoo ilaa iyo xilligan ay jiraan colaado ka dhex dhaca deegaanada qaarkood. Haddaba, waxaa mararka qaar laga hadlaa ahmiyadda ay leedahay dib u heshiisiintu iyada oo loo arko in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed loo sameeyo dib u heshiisiin si loo gaaro nabad waarta iyo horumar ay dadku ku wada noolaadaan. Qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Doobley ayaa ka aragti dhiibtay muhiimadda ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay dib u heshiisiinta waa kuwa iyagoo ka hadlaya arrinkaas.
Horta, awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Maxamed Xasan. Muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiinta waad og tahay waqti xaadirkan aan wada hadlayno xaalkeena meesha uu yaalo iyo caqabadaha mataqaanaa Soomaalida mataqaanaa horumarkeena hortaagan waad garan kartaa waa un colaado iyo isku dhacyo unbaa mataqaanaa halkan na soo gaarsiiyey marka maanta dee haddii heshiis la ahaan lahaa oo bulshadu bulsho heshiis ay ahaan lahayd dee horumaro badan baan tiigsan lahayn oo oo dee adduunkaas yaan wax la wadaagi lahayn waan ku dhowahay walaalle magacayga waa cabdiweli cabdinasiib dib u heshiisiintu waxyaabo badan bay u leedahay sida inay dadkaasi isku soo dhowaadaan burwaaqa iyo bashbash iyo cimri dheeri ay ku wada noolaadaan inay isla noolaadaanoo deegaankoodii si fiican ay u wada beertaanoo si fiican u wada noolaadaan inay dadkaas isku laafmudnaadaan kaalin weyn bay ka qaadan kadhah waddankay joogeenoo si fiican ugu dhismo ugu burwaaqooda inay muxuu ahaa dadkooda si fiican wax ugu bartaan inay carruurtooda muxuu ahaa cidab iyo tarbiya ay wax badan u yeeshaan in bulsho wanaagsan ee meeshaas baa ka dhalan kadha inay bulsho wanaagsan oo isku toosan inakaas ka dhalataa laga yaabaa